magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waa magaalo wax soo saar leh waxaana ka faa'iidaystaa dadka beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada mahad maxamed xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa baaq u diray bulshada gaar ahaan ganacsatada ku nool magaalada jowhara in ay ka faa'iidaystaan wax soo saarkooda horta dadyagu ku nool magaalada jowhar ama gaar ahaan beeraaleyda magaalada waa dad aada iyo aada u hurdo marka yani soomaali waxay dhahdaa rooti nimaan cuni aqaan ayuu hoos yaalaa marka hadalkaas ku leeyaha waxaan ka wadaa waxay tahay hadda waxaa arkaysaa gobolooyinka qaar ama magaalooyinka qaar aan webi dhexmarin haddana yani dalag ka soo go-o bacrimiyaan dadaalaan laakiin anigoo barwaaqa dhex jiifno webi aan haysano kheyraadka soomaaliya ugu wanaagsan xaggeen u yahay haddana aan ka baahannahay waa wax aada iyo aad loogu xumaado oo aan ka dadaal yareynay bulshadeen waxaan jeclaa lahay inay beeraha ilgaar u yeeshaan fiiriyaan gaar ahaan magaalooyinka waxaa ugu doonaa waxay tahay bariis la dhahayo bariis joor ayaan leenahay bariiskaas haddaan ku dadaalno oo fangareyno kaasaa soomaaliya oo dhan iyo sumcadeyna iyo magac ahaanteyna aan kor ugu qaadi karnaa marka aan dadaalno waa mahadsantiin maamulka door aada u weyn ayuu ka qaadan karaa horumarka ganacsiga ee deegaanka xag amni ama xag iskaashi intaba sidaa wadaogsoonahay wadooyinka magaalada soo galo waa wadooyin aada iyo aada u burbursan daranna xiliyada roobka dhib ku ahna bulshada ama ganacsatada rabo suuqgeyn in loo keeno ama in ayaga ay sameeyaan sidoo kaleento beeraleyda culeys aada iyo aada u weyn ayaa haysto xiliyada roobka ama mararka qaar oo ku sameeyo fatahaadyo webiga shabeelle la rabana maamulka inay webiga halkuu ka jilicsan yahay ka dayactiraan halkaasa waxaa lagu heli karaa dalag wanaagsan iyo deegaan horumar leh oo lagu tiriyo wax soo saar wanaagsan magaalada jowhar waxa ay caan ku tahay wax soo saarka sida bariiska khudaarta iyo dalagyo kaloo badanna iyada oo horumar intaa kasii badanna ay rajaynayaan bulshada ku dhaqan magaalada jowhar